dalka jabuuti ayaa lagu sheegaa in uu ka mid yahay dalalka ugu istaraatiijisan afrika sababa la xiriiraah iyadoo uu maro maranbiyoodka baabalmandab ee badda cas ee isagu dhex mara kanaalka suweys baabalmandab ayaa waxa uu maraa inta badan ganacsiga ugu ballaaran ee caalamka oo mara muhiimadda istaraatiijiyadeed ee jabuuti ayaa sababtay in qaar ka mida dalalka ugu awooda badan caalamka ay samaystaan saldhigyo militari oo dalkaasi ay ka hirgashtaan haddaba maxay tahay danta rasmiga ah ee jabuuti ugu jirto in saldhigyadan militari ee quwadaha caalamka laga sameeyo warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa eegaya wariyaha jabuuti rabadaan muuse
dalka faransiiska oo isagoo horey u deganaa jabuuti ayay ciidamadiisu ku uruursan yihiin afar xero oo ku yaala dhinacyo kala duwan xagga magaalada jabuuti iyagoo qayb kalena ay ku jiraan xere ku taalla magaalada yar ee carta dalalka kale saldhigyada militari ku leh jabuuti ayaa kala ah maraykanka jabaan talyaaniga iyo jine iyadoo jarmalka iyo sbanishku aanay weli lahayn goob rasmi oo ay degan yihiin haddana waxay si joogtaa u wada degan yihiin hotel kambeski oo ay ku wada shaqeeyaan iyagoo ciidamada jarmalka iyo sbanishku ay u dhexeeyaan hoteelka ay degan yihiin iyo maraakiibta dagaalka ee ugu xidhan badda dikadii hore qadiimiga jabuuti dor mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan dor mustafe shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maarayntaee jaamacadda jibuuti ayaa qodobkan ii faahfaahiyey horta jibuuti waa meel istaraatiijiya ku taalla waxa weeye waa albaabkii laga geliyay afrika waxay kaloo taallaa badii weyneeda badii caseed ee ku taal baabalmandab waxay kale oo ku taallaoo kulaalasa badweyntii hindiya taas waxaad ogsoonaataa boqolkiiba oo iswaxisdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro waxaa kaloo oo jirta waxay afka ku haysaa maxaa ladhahaa xaggii adduunka boqolkiiba toddobaatan adduunka xaggu betroolku ka yimaado oo ah sacuudiga iiraan iraaq wadanadiibay kulaalasaa saldhigyadan militari waxaa ka mamnuuca inaad ka qaadatid wax sawira iyadoo warbaahinta caalamigae ku sugan jabuuti loo ogol yahay keliya sawirada ay u soo gudbiyaan ciidamadu iyadoo dhinac kalena dhinac layskaga riixo inta badan saxaafadda muxalliga waana awaamiir ka soo baxay dhinaca talisyada saldhigyadan militari oo inta badan ku celceliya inay tallaabadaasi qayb ka tahay ammaanka saldhigyada dadka reer jabuuti ayaan inta badan ka maqlin warbaahinta muxalliga markay soo degayaan ciidamada ajinabigae la siiyey saldhigyada militari sida qaarkood ay sheegeen danjiraha jibuuti u fadhiya jabaan ambasader axmed areta cali ayaa iiga warramay muhiimadda uu ku fadhiyo saldhigga militari ee jabaan taasu waa baysga amba saldhigga militari ee keliya ee jabaan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxaannu u soo dhoweynay waa ciidamo la dagaalamaya budhcadbadeeda geygan dadka reer jabaan saldhiggaasi awgii waxaa lays odhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood jibuuti halkay ku taallo iyo ahmiyadda gaarka ee ay leedahay jibuuti waana ta mar walba naloogu hambaliyeeyo ee naloogu mahadceliyo saldhigyada militari ee maraykanka iyo jabaan ayaa isku dhinac yaalla iyagoo dhinaca ku haya garoonka diyaaradaha jabuuti iyadoo ciidamada talyaanigu ay dhabarka ka degan yihiin ciidamada maraykanka inkastoo dhul bannaan iyo goob la degan yahay ay u dhaxayso ciidamada jina oo ugu dambeeyey ayaa iyagu xoogaa ka durugsan waxayna degan yihiin cidhifka shiishe dikadda cusub ee dooraale haddaba faa'iidada jabuuti ugu jirta martigelinta saldhigyadan militari waa kan mar kale dor mustafe cumar maxamuud oo loo yaqaan dor mustafe shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda jibuuti jibuuti waxaa ugu jira waxa weeyaan dana aad u waaweyn wuxuu sheegaa maraykanku inuu waxay jibuuti isla soo saxeexdeen wax la yidhaho jibuuti fers xeraduu bilaarinayaa isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudaanto shirkadaha jibuuti shiinuhu isagu waxaad ogtihiin inuu isna sameeyey mashaariic aad u waaweyn jibuuti wuxuu ugu talagalay adigu inuu afartan milyaar oo doolarka maraykanka au gashado jibuuti infrastructurekiisa taasna waxa ugu weyn wallaahida in la sheegaa jibuuti waa meel nabadgelya
waa garoonka diyaaradaha ee jabuuti oo inta badan ay dul haadaan diyaaradaha militariga dalalkan ajinabiga ee saldhigyada kule jabuuti dalalkan ayaa dhammaantood wada qaybsada garoonka diyaaradaha ee keliya ee jabuuti inkastoo dowladda jabuuti oo garab ka helaysa jaynaha ay ku howlan tahay laba garoon diyaaradeed oo ballaadhan oo la dhisayo oo kale ah biciidley iyo rasiyaan waxyaabaha mucjisadee aan arkay ayaa ah goobta laga hago diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee jabuuti ayaa waxaa wada fadhiya dhowr askari oo kale matalaya saldhigyadan militari iyadoo askari kastoo ajinabi uu hagayo diyaaradooda dhinac kalena ay hareero fadhiyaan hagayaasha diyaaradaha ee reer jabuuti waa dekadii hore qadiimiga jabuuti goobaha kale ay sida joogtada u qaybsadaan ciidamadan ajnabigii ayaa marinada maraakiibta milatariga lagu talagalay inay ku soo xidhaan ee ku yaala dekadii hore qadiimiga jabuuti dhinac kale dor ismaaciil wacays oo ah aqoon-yahan reer jabuutiya ahna la taliyaha arrimaha istaraatiijiga ee dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti ayaa iga warramay cabsida laga qabi karo waxyaabaha anshaxxumada ee ka dhalan kara ciidamadan ajnabiga lababa adduunyada waa laga cawdaa waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yidhaahda seamen ama dee dib inta badan wakhtiyaalo dheer badda ku jira markay xeebta ay yimaadiin xorriyad gaaray dareemaanoo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay haddaba waa ciidanka ciidankaas ama ajnebi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo marka waxaa jira maaragtay dee taanna wax cusub maaha waa wax la bartay la garanayo laga heshiiyey laga tababshaysay oo la isku diyaariyay haddii waxaas kale ay dhacaan nasiib wanaag haddaba innaga meeshanaan ku noolahay waa dhul iska yara adag marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogolaynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan hadday waxyaala caynkaas ay samaynayan xerooyinkooga ku sameeyaan taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhaan rabadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi la yaabka lahayd ee uu ramadaan ka soo diray dalka jabuuti halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a